waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay aqoonisi wadaarsi ku saabsan fursadaha maaliyadeed ee lagu xakameyn karo loogana hortegi karo khataraha isbeddelka cimilada iyadoona ay iska kaashanayaan wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo hay-adda global shiil shirkan oo socon doona muddo laba cisho ah ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano wakiillo ka socday beesha caalamka ururada bulshada rayidka khubaro ku takhasusay deegaanka iyo arrimaha dhaqaalaha intii lagu guda jiray kulanka ayaa waxaa si qoto dheer ah looga dooday sida loo abuuri karo ilaha dhaqaale ee taageerada mashruucyada deegaanka gaar ahaan kuwa wax ka qabta fatahaadaha abaaraha iyo isbeddelka cimilada ee saameynta weyn ku yeeshay nolosha bulshada waxaana bilowga halkaasi ka hadlay maxamed mukhtaar oo ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee wasaaradda maaliyadda runtii waxay noo tahay maanta sharaf weyn inaan habtaa idinku soo dhoweyno madal oo aqoon isweydaarsi ka dhacayso iyo daraasad mid maxaanku idhahday mid lagu lafagurayo aafooyinka iyo musiibadaha xagga cimilada nagu soo foodla haddaanu nahay waddan soomaaliyeed
dhanka kale waxaa madasha ka hadlay wasiiro iyo mas-uuliyiin ka qayb galay munaasabadda ugu horeyn loo baahan yahay in la helo caymis dhinaca cimilada ah in la helo kulley hay-adaha iyo bangiyada iyo dadka ay qusaysana iyaga laftigooda iyo ganacsatada iyo beeralayda iyo xoolodhaqatada laftigooda caymis la-aan lama noolaan karo waa muhiim in la helo waxaa kaloo loo baahan yahay in la helo maaliyad la jaan qaadi karta isbeddelka cilmilada oo wasaaraddii lahaydaan iyadaan marti u nahay intaasoo dhan oo la isku darayna waxay u baahan yihiin inay si wada jira hay-adaha iyo wasaaradaha ay quseeyaan uga wada shaqeeyaan dadkeennana ugu feejignaadaan siday fursadahaasi uga faa'iidaysan lahaayeen isbeddelka cimilada oo adduunka ka dhacay saamayntaan ku leenahay intay leeg sanadkii labadii kun iyo lix iyo toban toddobiyo toban ee abaartii dhacday waxaan ku weynay adduun dhan saddex dhibic soddon iyo
wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiqafaar cilmi ayaa gabagabadii daafuray aqoon iswadaarsiga ujeeddadeedu waa sidii la sheegay waxaa weeye in la soo bandhigo dood cilmi ku dhisan oo nuxurkeedu yahay fursadahee sidee loo maalgelin karaa caqabadahaas badan oo la sheegay oo isbeddelka cimiladu uu ku hayo dadka soomaaliyeed laba maalmood oo maanta ka bilaabanaysa wayuu socon doonaa dad khubro ah oo wasaaradda maaliyadda ka shaqeeya iyo hay-adda global iyo global shield iyo khubrada wasaaradaha ay qusayso ayaa cilmi baaristaas lagu sameeyey